kadeedyada iyo kurbooyinka sida kadiska ah u dhacaa waxay qaataan wakhti in ruuxu ka kabto ama kashiisa rajo ku beeranto xilliyada aad marayso imtixaanada nolosha way adag tahay inaad aragto iftiinka iyo ififaalaha fudayd kaaga dambayn doono culayska aad ku sugan tahay erayada aan taxanaha kabasho ku soo tabinayo waxaan ugu tala galay inay laabaha ladhka ka siibaan laxowga ladnaanshiyo iyo libin gudeed ku beeraan waa guubaabo iyo gacanqabasho waa tilmaamo tarminaya tognaanta humaag qurux badan oo timaadadu soo sido si kasta oo ay taagantuu adag tahay